الحمd لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيma علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay kolley qabaa-ishii ama qolooyinkii carbeed qaybo kaba mid ah fadligoodii bal taas baana inoo socotoon dhexda axaadiistoodii kagaba jirnay ee intoodii badnayd waan soo aragnay balmararkii ugu dambeeyey ayaa inoo harhsan xalayna adigu nin halkan uu qabtay oo ay iyagu qabanayeen waa cibaaradii uu shucba yidhi xadaثnii سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أbي يعقوب الضبي bal horta ninkani waa nin ثiق ah oo dee waa ninkaa شhucba sheekiisii ah sanad ka horeeyeyna wuu inooguba sugnaayo waa ninkii cabdiلرaحmaan بn أbي bakrata kaba warinayo waxa marka hore uu yihi محamed بn أbي يعqوb bal marka waxa weeyaan magaciisa oo dhami kan dambe weeye mحamed بn cabdاللahi بn abi yacquube laakiin awqaadda qaarkeed baa awowgii loo nisbeeyaa seero kala duwan oo ruwaadda aynu ku soo aragnay oo markaa moxamed ibn abi yacquubkaa hore wuxun baa meesha ay tahay waa awowgii oo loo nisbeeye waa ninkan uun moxamed ibn cabdالlahi بn abi yacquub intaas arrin kalena imaam nawwi raximah الlahu tacaala qaadiciyaad buu kaba soo naqlinaya dee hadalkiisaana ku daayey oo ah waa cibaaradan addabiyu waana wuxuu yidhina haddana sayidu bani tamiim waa ninkaa reer bani tamiim sayidkoodii waana tan dee addabiyo ay taalo halkan buu qaadiciyaad leeyahay reerkan daba la yidhaahaa iyo tamiim meel dambe inay ku kulmaan oo iyagu ay meel iskaga soo dhacaan mooye reer bani damba reer tamiim ka mid maaha oo macnaa waxa weeyaan reer tamiim nasabkooda ka mid maaha oo ma gelayaan reer dambe waa reer gaara haba kulmeen oo meel dambe ama oo dee odayaasha ka dambeeya ha kuba kulmeen xadiidkana san baa dhacday kolle xaaf ibna xajar oo kale tahdiibkiisa waa atamiimiyu dabiyu baa israacsanayd ba ninkii reer tamiim ee reer dabi wax tacliiqina ma jirine aqwaashi dee ayimatuljarxi wa tacdiil ee isaga kuba tacalluqsanayd inbuu sheegayey marka ayn kolle dabayaashii carbeedna halkan uu kuba tiriye bal xaasilka jawaabtoodu waxa weeyaan uun iyada labada reeroo iskuba dhow waa malaa majaas ahaan nisbadu iyo inuu mid ahaani xilfi yahay khaasatan reer dabo oo kale xilfi ahaan ama la deg uu yahay ee nisbadiisu reer tamiim ay tahay bal waa hadalka uu leeyahay bal haddii aan dee jirib hoose oo dabo laba yidhaaho oo reer tamiim ka mida la helin sida carabta kaleba reerkan daba la yidhaah mashhuurka awn mooyaane quraysh iyo qolooyin kaleba daba ay ugaba mid tahay haddaanay taasi dhicin bal waa inta laakiin waxaan leenahay un waa ninkaa keliya un maxamed ibn abi yacquub iyo maxamed ibn cabdillahi ibn abi yacquub waa nin keliya labada sanadee isku xigayna way noogu kala sugnaayeen wuxuu yihi muslim raximah اllahu tacaala xadaثanii zuhayr bnu xarbin qaala xadaثanaa axmed bnu isxaaqa qaala xadaثanaa abu cawaanata can mugiirata wa mugiiraة bn qsami dabi can caamirin camir bn sharaxil waa shacbi can caliy bni xaatimin qaala ataytu cumara bna اlkhaaabi baan u imi cumar bn اlkhaaab faqaala lii wuxuu igu yidhi ina awala sadaqatin bayad malaa dee horu ugu idmi waayey oo dad kalaa galgalay oo markaasuu hadal yidhi miyaanad igaranahayn cumarow oo markaasuu yihi waan ku garanayaa deetuu hadalkana yidhi ina awala sadaqatin sadaqatii ugu horeysay waa zake lasoo guray oo bayadat caddaysay ka farxisay weeye weja rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam iyo wawjuha asxaabi asxaabtiisa wejiyadoodii sadaqatu dayi-in reer dayi sadaqadeedii wahda isagaana ka oday ahaa isagaana xoolahaa soo guray oo keenay bal markii dee carabta kale ay ridowday iyagu baaqi bay noqdeen waanu keenay waqtigaa dabadeedba dabadeedba sadaqadoodiina uu keenay haddaba sadaqatii ugu horreysay oo wejigii rasuulkii ilaahay caddaysay iyo wujuuhdii asxaabtiisao macnaa ka farxisay weeye reer dayi waxa weeyaan sadaqadoodii weeye jita biha welibana adigaa la yimi oo ilaa rasuuli llaahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka ilaahi laba yimi anna waa fadligii reer day tarjamadaana inooguma sugnayd bal reerkan fadligiisi xadaثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana المغيرة بن cabd الرحمن عan أbي الزinاad عan الأعrج عan أbي هurayرaةa qال أنhu qاal qadima waxaa yimi aلطufaylu طufayl iyo وaأصxaabu أصxaabtiisii baa yimi faqaaluu waxay idhaaheen yaa rasuul الlahi rasuulki ilaahayow rasuulki ilaahay bay ku idhaaheen dufaylla waa ninkii dufayl ibnu camrin idowsi horaanuu isagu islaamay oo islaamkiisa waa horreeyo makuku islaamay isagu reerkoodiina waa tegey isagoo dee diinta u bandhigaya laakiin markii hore may aqbalin waana abu hurayre iyoba isku reeriyiino waa nin reer dowsa haddaba way yimaadeen iyadoo dee si uu doonayey aan loo raacin oon loo dee diintii aan loo qaadan faqaaluu waxay idhaheen yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow ina dowsan reer dows qad kafarat way gaalowday macnaa kufrigii bay ku sugnaadeen weeye oo dee maha dad imika dib u ridoobay ee islaamkii may aqbalin waa abat way diiday inay islaamaani fadcullaha calayha dee malaa ay ka quusteen habaar bay yidhaaheen waana reerkoodii un faqiila markaasaa la yidhi dee waxay dadkiibaa waxay dee dee suurtagal ahayd ama lama filanayin rasuulka ilaahay habaaro reerkiina marka halkaa uu ku halaagsamo dadkiiba deeta waxay idhaheen halakat dowsun reer dows khalaas rasuulka ilaahi uu habaarayaayo reer dows way halaagsamin faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh allahuma hadi dowsan wa'ti bihim ilaahu reer dows soo hanuuni oo ken dee waana yimaadeenoo waata abu hurayre iyo ilaagiisu dee tameeye qoys iyagoo ahaa ay yimaadeen sanadii markaa lixaad dhammaadkeedii ama tii toddobaad madaxeedii oo iyadna rasuulka ilaahay waa u duceeyey ilaahayna ducadii waa aqbalay ilaahu reer dow soo hanuuniyo keen oo dee iyagoo muslimiina daa'iciina waana yimaadeen waa fadli reer dows xadaثna qtaybaة بن سacيidi qال xadaثna jarيir عan mغيرaةa عan الxاariثi عan أbي زurcةa qaala abu زurcaة بn cmr بn jariir baa wuxuu yihi qaala abu hurayrata abu hurayra yidhi laa azaalu anuu kama zuulayo uxibu inaan jeclahay bani tamiimin reer bani tamiim min halaaثin min ajli halaaثin waa saddex arrimood daraaddood oo samictuhuna aan maqlay min rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay macnaa wuxuu leeyahy reer tamiim waan jeclay jacaylkoodaasna kama tegaya buu leeyahy waan jeclaanuun waxaa sababtuna ay tahay waa saddex arrimood saddex khaslo waa saddex fadiilo oo ay leeyihiin oo rasuulka ilaahay anugu aan kaba maqlay saddexiina waa kan inoo sheegayo wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquulu xaalu ku qowlayo hum waa reer tamiim ashaddu ummatii ummadayda kuwa ugu daran weeye cala dajaali dajaal waqtigaa dajaal soo baxo ee dadka uu dee wax fidnadiisa ka badbaadaaba ay yaraanayaan siduu rasuulka ilaahay xadiid kitaabkeennan kuba sugan kuba yidhina nebi aadam abuurkiisii ilaa qiyaami saaca fidnataa dajaal ka maadanay ka adagi adduunyo may soo marin waa fidnatii ugu weyne dee waana calaamaadkii waaweynada saacadda haddaba iyaga ugu adag marka la eego xagga dajaal ka hortagiisa iyo khilaafkiisa iyo bal taas bal markaa wey waa khaslo weyn weeyo oo mid weeyaane horta waxay inoo faa'iideynaysaa nimanka reer tamiim nasrigooda inuu baaqi noqonayo oo dad badan oo dee reer jira oo baaqiya nasrigooda uu baaqiya ilaa waqtiyadaa ilaa qurba qiyaami saaca inay ahaanayaan waayo ina dajaal waa qurba qiyaami saaca ayuunbaaba duhuurkiisu iyo imaatinkiisu noqonaya arrin kaloo meesha ku suganna waxa weeye waa dee annahum yatabasakuuna bilxaq inay yihiin haddana baaqi haba ahaadeene kuwa xaqii ku dhegan oo ku adag oo ku camal falayo waa kuwa dee isagii kaba hor imanaya ee dadka aan aqbalahaynee aan diidahayn kuwa uguba sii adadag ah oo xaggaa marka la eego nasrigooda inuu baaqi noqon iyo inay yihiin kuwa xaqii haysta oo aan waxaan dee tamwiiha iyo waxyaalahaase uu isagu laba imanaye lagu lumayo aan kuba lumahayn waa arrin rasuulka ilahay iyagii kuba amaano kuba sheego bal jaanibkaa weeye fadliga horta iyo khaslada halkani waa khaslo qaala wuxuu uhi waja-at way timi sadaqaatuhum waa waqtigii ay islaameen oo kolley islaamkoodu waa reer najdi oo waa dadku dambeeyey waa dadkii dee qurayshiya eegaya bal waxay kala yeelaan oo intii ka dambeysay wafuuddii baa bilaabanto dee igaba kuwoodu ay kaba mid ahayd waftiyadoodna nimankii dee odayaashooda ah waxay yimaadeenba waa sanadii sagaalaad iyo kolley dee waa suurat اlxujuraat iyo bal maalan dee qolooyinkii kuba soo degtay waa nimankii iyaga kaba madaxda ahaayee yimi ama aftigooda watiya umuuro kuba tacalluqsan iyo hadalla cumar iyo abubakar iyo dhex maray oo xagga ta'miirka cidda bal madax loogaba dhigaya umuurahaas baaba suuradda imaatinkeedu ahaa kuwan dee rasuulka ilaahi min waraaءi اxujuraat uguma dhawaqayna ladina yunaaduuka min waraaءi اxujuraat iyo iyaga waftigooday ahaayeen oo waqti dambay ahayd be laakiin maxaa dhacay markii dee ay islaameen sekadii ay soo gureen wixii halkaa lagu qeybiyey mooye wixii ay madiine keenayeen ayaa la timi wajaءat sadaqaatهm faqaala الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi haadihi sadaqaatu qowmina ee waa tolkayo iyo qoomkayo sadaqaadkoodii weeye tanna waa arrin kaleo rasuulka ilaahay wuxuu ka dhigay qowmkiisii inay yihiin waa qoomkayo dee kolley tamiim iyo qoraysh iyo ilyaas ibnu mudar ama ilyaas isugu imanayaan ay ku kulmaya bal haddaba waa qoomkeena sadaqaadkiisiina wuu yihi taasna waa khasbo kale oo wuxuu leeyahy iyada ah waxaan ku jeclahay reer tamiim qaala waa khasbo saddexaad waa tan وكانت waxay saبiyaة mid lasoo qafaashay oo minhum iyada kaba midi cinda caiشhaةa caiشha ee dagaaladu marka ay jireen ee iyaguna aanay islaamin ruux laga soo qafaashay oo matalan gabadhna way ahayd baa caaisho gurigeeda ama caaisho agteeda kuba sugnayd faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi actiqiiha xore فإنhا min waلd iسmaaعيiل waa nebi iسmaaعيiل tafirtiisii bay kaba mid tahay waa arrin kaloo reer tamiimin de awlaadii waa tamiim reer tamiim bay ahayde inay nebi ismaaعيiل nasrigiisii kaga mid yihiin siaa dee carabta cadnaaniyiintiba ay u wada ahaayeenba oo arrinkana waa arrin kaloo rasuulka ilaahay sugay inay ree ismaaعيiل nasrigiisii kaga mid yihiin waa ismaaعيiل awlaadiisii xore buu yihi saddexaa khaslo ayaan kuba jeclahay reer tamiim abu hurayra yihi وxdثnي زهير بن حرب قال xdثnا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أنه قال لاa أزاaل kama suulayo أحب inaan jecلahay بني تميم بعda ثaلاaث صدح arimood dabadeed سمعتهنa aan مqلay min رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم يقول xaal uu ku qowlayo فيهم أي في شأنهم ama reer تميم شhaأنigooda fadakara mila saddexdii arrimood aynu soo maray ayuu sheegay ama xadiidkii hore mid laba mid ah waxadaثna xamid ibn cumar albakraawiyu qaala xadaثna maslamaة bnu calqamaةa almaaziniyu imaamu masjidi da-uuda wey da-uud masaajidkiisii ninkii ka imaamka ahaa da-uudkuna oo ninka sheekhiisaba ah waa da-uud ibn abi hindi ninkii caabidkaa saalixa ahaa ayuu masjidkiisii ka imaam ahaa maslamaة bnu calqama haddaba wuxuu yihi imaamkii masjidkii da-ud ibn abi hindi xadaثanaa da-udu da-ud baa noo waramay can الshacbiyi eeg markii hore baa dacaamir waa inoogu jiray ibnu sharaaxiil sanadkii kii imikaan ka soo baxnay maayo kii ka horeeyeen maya kii u horeeyey kii kan ka horeeyo ama me wuxuu ku jiray kii cadi ibnu xaatim xadiidkiisi عن الشhعبي عن أbي هuريرaةa qاaل ثaلاaث khصاaل صدح khصلo oo samicتهنa aan مqلay min رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم في بني تميmi في شhأن بني تميmi صدحa khصلo لأجrigood لا زaaل kama suulayo أحبهم inaan reer بني تميm jeclay baعdu waa intaa dabadeed waa intii aan ka maqlay rasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وسلام عليه صدح arimood dabadeed وsاq الحadيiث xadيiثkii buu kaxeeyey oo imaka abu zurca markii hore abu hureyre kaba warinayey labadii sanadba isagaa inoogu sugnaay hore imika waa shacbi isagoo abu hureyre kaba warinaya bihada macnaa macnihii aan kaba soo baxnay hayra lakin anahu qaala iyadoo xadiidkii marfuuca kaba mid yahay riwaayada shacbi wuxuu yihi hum waa reer tamiim ashadu nnaasi dadka kuwa ugu daran weeye qitaalan dagaalan ay dagaalamaan fi lmalaaximi dagaaladaa waaweyn ee dee qubayla dajaal iyo bilamis iyo waktiyadiisaas ee gaaliya islaam dhexda maraya ama macrakooyinkaa dee waa jamcu malxamati weeyo macaarigtaa waaweyn ee dee dagaaladaa waaweyn aada loogu riiqanayo kuwaas waa dadka ugu daran iyagoo dee diin ahaan iyo islaamni ahaan kuwa ku dagaalamayaba walam yadkur dajaala markaa malaaximun buu yidhi laakiin dajaal muu sheegine macnaa waa malaaximtaas waa dagaaladaas kuwa ugu adagba weeye ugu daran dadka waa khasle iyo ammaan ay leeyihiin kale xadiidkuna waa kaan kaba soo baxnay qaabkii qolooyinkaas dee ko markaa carbeed kaba mid ah fadaaisheedna halkaasuu inoogu dhammaaday baabun ama baabu khiyaari nnaasi weeye baabu bayaani khiyaari nnaasi waa dadka kuwa ugu mudan khiyaartooda caddaynteed iyo cidda ay yihiin baabkeedii weeye xadaثnي xrmلة بن يحيى qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnا يuنس عن بن شهاب qال xdثnي سعيد بن المسيب عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi تجiduna waa helaysaano الناaس dadka maعaadina dawي maعaadina waa usuul kuwa u saaxiiba dee kala duwan oo iskhilaafsan xadiidkan mid laba mid ah yaanu kan ahaanin be nebi yuuسف fadligiisii markaan soo haynay rasuulkii ilaahay ay weydiiyeen dad kuwa ugu karaamo badan dee rasuulkii ilaahay uu dee yuusuf iyo uu sheegay oo ah dee ina nebiy adigu de ambiya israacay isdhaldhale uu sheegay haddana idhaahn kaama doonayno haddana atqaahum uu yihi idhaah meykaasna rasuulkii ilaahay uu yihi markaa ma waxay i ujeedaan dee carab marka la eego iyo macaadintoodii iyo usuushoodii oo markaa xadiidkan mid lamida ayaynu kuba soo marnay halkaa macnihiisna waa inoo soo horeeye macaadinna waa jamcu macdin de waana meeshan dee ilaahay ku beeray jawaahirtan iyo waxyaalahan kala duwan markaa macaadin bay dadku yihiinna macnuu meelaha macaadintaasi dee waxaan ilaahay ku khalqay way kala duwan yihin oo mid aada u qiimo badan oo nafiis oo qaaliya iyo mid dee dhexdhexaada iyo mid dee iyadu haba ahaato noocyada ha kaba mid noqote macdine laakiin iska maalan ama aan noocaa qiimaha badan aan ahayn bay isugu jiraan haddaba dadkuna marka la eego sid ilaahay kuba abuuray ee waa kuwa mid isagoo akhlaaq iyo dhaqan iyo sulug fiican leh mid ka duwan iyo waxyaalahaasay yihiinba oo dadka waxaa helaysaan iyagoo macaadina usul kala duwan leho dee asal kastaaba wixiisiibaa markaa muuqanaya saa macaadintuba waxyaalaha ilaahay meelaha ku khalqay mid nafiisa iyo mid bay matalan aada isaga liita iyo mid dhexdhexaad iyo ay u leeyihin ay kala duduwan yihiinoo macdin kastana maxaa ka muuqanaya dee wixii kuba sugnaabaa kaba muuqanaya macdintan kii fiicnaa qiimaha badnaa ayaa kaba muuqan tan kale waxaa laga helayaa mid aan kaasba ahayn baa laga helaya dadkuna waa saas oo kale xagga marka la eego usuushooda iyo sayin iyo waxyaalihii ilaahay kuba abuuray waana kan xadiidku waa inoo socdaayo fakhiyaaruhum ku iyaga u mudnaa weeye doorkooda ah fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga oo dadkii marka la eego dhaqan fiican iyo akhlaaq fiican oo bal matalan xagga lagu yaqaanay insaafkii iyo cadligii iyo jiwaar fiican iyo bal dadka iyagu bal jaanibkaas ku fiicna khiyaaruhum fi lislaam iyagun baa dadka kuwa doorkood iyo kuwa u mudana islaamnimo idaa faqihuu hadday diintii fahmaan oo macnaha waxa weeye dadkii marka horeba usuul fiican iyo xasab fiican akhlaaq iyo dhacaqan fiican iyo adigu bal umuuraha lahaayee dabeec taas ahaydee wanaaggaa laguba yaqaanay dee markay soo islaamaan islaamkii bay la soo gelayaan iyagoo akhlaaqdoodi iyo dhaqankoodi iyo wixii hore fiicnaa wata marka hadday filjaahiliyaba dadka khiyaartooda ahaayeen markay arrinkii hore khiyaartooda ku muteen islaamnimo uguma biiro sharaf kala ugu soo biirto weynoo khiyaartoodii bay noqonayaan welibana marka dee diintii intay fahmaan oo ee diintii ay kuba dhaqmaan oe aqoon iyo taa u yeeshaan wixii hore ay lahaayeene dadku ay kuba qiiman jireen ay khiyaartooda ahaayeen waxa ugu soo biiray ee arrinkan islaamnimo iyo diinta fahamkeedii iyo sharaf kaley sii biirsadeen oo markaa dadkii marka hore sharafta lahaa sharaf fi lislaam markay dee isagii ku dhaqmaan ay fahmaanna sharaf kale usii biirsanayaan oo usii biiraya watajiduuna waa helaysaan min khayr الnaasi dadka kuwa ugu khayrka badan inay kaba mid yihiin fi hada اlmri akra arrinkan akrahum ka ugu necbaasho badan lahu isaga qabla an yaqaca fiihi intaanu kuba dhicin oo dadkana wuxuu rasuulka ilaahay yihi kollay mintana dee iska tabcid aan kaba dhigno waa dadka kuwa ugu khayrka badan inay yihiin amarkan bal fii hada alamri islaamnimo waan odhan karnaa waana lagu fasiray oo diinta iyo islaamnimadka dadka kuwa ugu ad adag ee ugu khayrka badan xagga dhaqankiisa iyo camalfalkiisa iyo haysashadiisa waxaa helaysaan kuwii markii hore aad ugaba durugsanaaye uguna caybka badnaa oo dadkii markii hore waxaan ay haystaan ku adadkaa islaamkana aada ugaba fogaa aadba uga necmaa u necba islaamnimo hadday galaan dee shiddadii hore oo kale ila soo gelayaanoo dadka adag islaamkii buu noqonoo dee cumar oo kale haddaan eegno iyo khaalid iyo amsaashoodoo kaleo aada ugaba dheeraa cumar in aada iyo aad buu u dhib badnaayo dee marka la eego xataa saciid ibnu zayd oo in adeerkia walaashiina qabaya waa xidhxidhi jiray islaamnimadku kuma xidhi jiray walaashi waa kii dhibayey waana dadkana waa dhibi jiray markii dambe laakiin shiddadiisii hore uu islaamnimo laba soo galo waa ta saxiixa bukhaari ay kuga sugantahay xadiid ibnu mascuud maa zilna acizata mundu aslama cumaru oo anagu kamaanaan suurin inaan acizo nahay markii uu islaamay cumar dabadeed oo dee way muuqdeenba isagiyo xabsiyaba isku iyo waktiya islaamayba oo bal dee arrinteeda arrin dee lasoo naqliyo markuu islaamay ilaahay dee iyadoo sababtuna kolley qoyskiisii ugaba horreeyey waa walaashi iyo zaciid ibnu sayd iyo in ay jirtay ee uu kuba islaamay isagii arrinkii laguma jiriye dee qarsoodigii iyo taas mabuu doonin oo nin xaaladiisu tan ahayde waxaa dee kutubta inooguma sugan siirada iyo inuu yihi qoraysh weyduu yihi yaa bal ninka marta la eego warka uu maqlo ugu faafin badan ee ujeedada wuxuu maqlaba la boodeen had iyo goor ka aamusina waa kuma nin baa loo tilmaamay nin baa loo tilmaamay ujeedadu aan sir qarin waxba kelimadu yidhaha dee uu maqlaba markaba de la boodaya dad gaadhsiinaya ninkii waa loo magacaabay ninkii buu tago yihi ma ogtahay inaan islaamay ninkiiba ku leeyahay waa si loo boqlo de isaguna markiiba uu cararay intuu naadiyadii qorisheed tagay bu yihi alaa ina ibna alkhadaabi qad sada isagina uu daba socdaaba ina khadaab diintiisii waa kama tegay waa ninka daba leeyahay anigu diintaydi kama tegina waan islaamayo wixii meesha joogay oo dhan baa kusoo kacayo dee isaguna waa adigu kaley dikaas hala dhimo waa laga batay markii dambe waa la hafiyo laakiin se qisada soo naqliyo marka isaga wax lagu dhuftaba isaguna wuxuu egtaa raggan ku hareereysa ninka ugu mudan kaasu ku boodaa waa ninka odaygooda ama taasa kaasuu ka jarayaayo ku boodayaayo markii dambuu daanu fadhiisu yidhah maanta haddaan tiradaa nahay ama oon idinka tegilayn ama oon dee idinkaa nooga tegilahay dee sameeyo adigu bal marka raggii saa ugu adadkaa dee islaamnimada kuwii ku adadkaa bay ahaayeen sida khaalid iyo waa mid waa macne macno labaadee xadiidka laguma fasireen fii hada alamri waa wilaayada iyo imaarada oo kale oo waxaad helaysaan kuwa arrinta marka la eega xagga xilkan gudashadeeda iyo fulinteeda iyo bal jaanibkaasi matalan dee xuquuqdii jaanibkaasi ay lahayd oofinteeda iyo gudashadeeda ka ugu matalan khayrka badan jaanibka ka marka hore ugu necib badan oo ruuxa marka hore wilaayada ka cararaya wuxuu uga cararayaa dacfi kale maaha waa ruux dee awoodeedii leh wuxuu cararayaa wuxuu garanayaa xilka weyn ee fuulaya wuxuu isleeyahay bilood xilkaa ka soo bixi weydaa bilood cadligii insaafkii lagaaga baahnaa aada laba iman weydaa jaanibkaasuu ugaba ordaya hadduu ruuxa caynkaasi xilkii qabto wilaayadii qabto wuxuu noqdaa dadkuwa uu khayrka badno xagga marka la eego fulinteeda iyo xuquuqda ilaalinteeda iyo kusugnaanshaheeda bal macnaha labaad labada macnoba xadiidka aimadu way kuba fasireen sharaxana labaduba waa idinkuba sugan yihiin ba weeyaan oo kawe akrahum lahu qabla an yaqaca fiih watajiduna waa helaysaan min shiraari naasi dadka kuwa ugu sharka badan inuu kaba mid yahay dalwajeyni ruuxa laba wajiilaha ah oo aladi kaasoo yaأti imanaya haaulaahi biwajin qoladan buu weji ugu tegaya haaulaahi kuwo kaloo hadda kaba soo horjeedo ay dee kala duwan yihiinna weji kale macnaa kuwan markuu la joogo iyaguu isaga dhigayaayo qoladiibuu wax ka sheegaya la xamanaya wax kaba sheegaya hadda kuwa kale marka uu tagana wejigii uu markii hore lahaa mid aan ahayn buu ugu tegayaayo waa ka iyagii ayuu ama waxa weeyaan qola dee ka dhigaya inuu iyaga laba mid yahay qolaba weji buu ugaba tegaya ruuxa caynkaas ah ayaa dad kuwa ugu sharka badan a helaysaan oo sababtuna waxa weeye de arrintaasi waa munaafiqnimo cad weeye waa been iyo khidaac iyo bal matalan malaa isagoo labada kooxoodba inuu sirtooda helo u xeeraysanayaba weeyaan oo qolo kastaba wixii iyaga raalli gelinayay ayuu ula imanayaa wuxuu u muujinayaa inuu iyagu kaba mid yahay ama khayr waxaasi ha noqdo ama sharba haba noqdo kuwii kalena marka dambe si oo kale u yeelaya kaas baa dad uguba shar badanoo de arrintaasi waa nifaaqnimo iyo kadib iyo dee shaygaas aada u xun ee uu ruuxaasi oo markaa baadilka ee xaaraamta markaa dadna kaasaa uguba shar badan ama kuwa ugu sharka badan inuu yahay baa helaysaa حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن ال- عبد الرحمن الحزامي كل نصر كيسو حزام كوكبتشرا مركا لأيغو ولو قريش يو marka la eego dee ansaar ay ku kala dunaayeen magacan oo ansaarna xaraan bay la baxaysay saan rag kala duwan aan kuba soo aragnay xaram milxaan iyo absaashi iyo nadr bnulxaraam iyo qurayshna xizaam bay la baxayeen sida xakiim ibnu xizaam iyo oo labaduba marka la eego maaha labada reere kolley reere kale oo la kala raacsana way jiraane dee waa ta ugu muuqasho badanoo hadduu magacuu quraysh yahay waa xizaam kan aan hayno magacu hadduu ansaar yahayna iyagu xizaam kuma jira ee waa xaraam nin keliya oo kitaabka akhirkiisa inoogu sugan shanigiisa waa dhamaadada kitaabka bal kaas iskhilaaf baa jira muxuu yahay halka laguma dabdiye taasi markay magaca noqoto xaraam iyo xizaamba kitaabka waan ka helaynaa magaca laakiin nisbo markay noqoto kitaabkeenan iyo bukhaari ba alxaraamiyi kuma jiraan waxaa ninka ugu dambeeye muslime laysku khilaafsanyay ahayd waa nin xadiid dheer inooguba iman doono kitaabka dhammaadkiisa ee waxa kale waa sanun bay kuba yimaadaan dee horena isaga ninkan iyo ibraahim ibn mundiriya waan usoo aragnay alxizaamiyu horena waan usoo aragnay usoo sheegnay taqriibka nawowi iyo dee kolley maaha imaam nawowi kabay dhicina tadriib raawi iyo alfiyada suudiya waxyaalaha halkan dhacay oo taa ka duwan oo dee kolley khadaa walow shuraaxdii iyo ciddii kitaab kutubtaa madbacaysoo dhan iyo wixii sharax oo dhanba dariiqa kolley khadaa ama dee wahamkaa ay iska daba mareen ay kaba dhigeen waxa bukhaariyo muslim ku sugan inuu alxaraamiyu yahay alxizaamiyu ku sugnayn waana taan aragno alxizaamiyu halkana inooguma sugantahay waayo tadriib raawiya taqriibka nawowiya alfiyada suyuudiya xaasay wada dhacay kullu qurashiyin حزام وهو جماعة وكل ما في دين والموضع فهو الحرامي بالرأي مبضى سمتي ألفيدا وانا حيلة بيد خلل قلي تقريبا نوية تدريب راوينا وحاس كله كما يدعون السنة لكن ده كتبتي بسايس كوا در رأسنا إن موضع إيو بخاري إيو مسلم الحرامي أيكم السجن تي وحكي لنا أيكم السجنين أرمكنا وين تا أكسي هذا لقدر الحزامي باكو سجنا الحرامي أيكم السجنين كنا وبكنا أمثلة دي سين وقبل من ده عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادين بمثل حديث الزهري غير أن في حديث أبي زرعة والأعرج وحكسوا تجدون من خير الناس في هذا الشأن مركورنا في هذا الأمر بين الصارم أشدهم له كراهية حتى يقع في له اللحق له وكدعه bab min fadaail nisaai qurayshin quraysh dumarkooda bal fadaaisheedii kolley kitaab alfadaail haatan waa inoo gebageba oo aad baan uga dhowdhownahay ee dumarkii quraysheed bal fadaaishoodii ayuu wax kaba mida yahay xadaثna بن abي cmر qال xadaثna سفyاn بن عyayنة عن أbي الزiناad عن الأعrج عan أbي هurayرaةa وعan بن طاوuسi عan أbيه عan أbي هurayرaةa qاala oo waxa weeyaan سفyاan بن عyayنة ayaa xadiidkan laba sheekh buu leeyahay xadiidku kolley waa xadiid abu hurayra mid waa abuzinaad ina dakwan oo acraj ka warinaya cabduraxmaan isaguna abu hurayra sheekhiisa labaadna waa cabdullaahi bnu daawuus weeye ina dakwanna cabdullahi baa labaydha ina daawuus waa cabdullaahi bnu daawuus oo aabihii daawuus ka warinaya daawuskaasna abu hurayra xadiidku abu hurayra isuguba imanaya labadaa dariiq buu leeyahay sufyaan baana labadoodiiba inoogaba warinaya marka qaala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi khayru nisaain dumar kuwa ugu khayrka badan rakibna fuulay alibila geel fuulay de waa dumarkii carbeeda geela fuuli jiray noqonayaan carab baa lagaba hadlaya qaala waa sida abu hurayraba hadal buu raacin doonaa xadiidka adigu markan dariiqiisa saddexaad dabadeed qaal axaduhuma haddaba labadan sheekhe isaga uu leeyahay sufyaan mid ahaani wuxuu yihi dee isagoo xadiidkii marfuuca waa riwaayadiisii saalixu nisaai qurayshin wa qaala alaakharu nisaau qurayshin oo adu waa kelimadan saalix oo dumarkan qureysheed maaha dumar qureyshood oo dhane waa kuwoodii fiic fiicnaa diin ahaan dee waa salaaxii diineed weeye iyo dee bal maalan kuwaas weeye kan kalena waa la idlaaqeen lakiin waxaan leenahay waa xadiid keliya uno kan kalena waan ku qaydaynaa un waa melhi mudlaqiyo muqaydkana layskuba qaydi jiraye dumarka qureysheed kuwooda wanaagsan ee diin ahaan ee xaggii diintooda dee salaax diineed leh ayaa dumarka geela fuula uguba khayrka badan oo jaanibka ugu khayrka badanyna waa kan rasuulka ilaahay sheegaya axnaahu cibaaradan horeynu usoo yar marnay laba gooro horena waayo daahirku wuxuu ahaa ee axnaahunna dumarkiian markaan damiirku u celino ee waa jinsigan dumarka ah waa san maalin dhaweydbe dee waxa weeyaan fadligii rasuulka ilah inaan kuwa soo marray maalin dhaweydna aan cashar kusoo haynay axnaahu ay jinsigan iyo noocan dumarka kuwa ugu naxariis badan weeye calaa yatiimin ilmo iyo agoona fii sigari inta uu yar yahay waarcaahu jinsigana kuwa ugu dhowrin iyo ilaalin badan weeye calىa zawjin zawj fii daatiyade shaniga iyo umuurihiisa weeyaan iyo shu-uuntiisa iyo xaaladiisa bal xadiidka duruqdiisaan yar gaadhi doonaa si aan in yaruun markaa u yar qabanaa ma barhkood xadaثna cmr الناqd qاl xadaثna سfyاan wa بن cuyaynihi markii horebe can abi الزinaadi can الأcrج can abi hurayraةa yblغu bih النabiy slى الlه عalيه waslم dee xadiidku waa xadiidkaa marfuuc ah waana cibaaraadka dee rafciga loo isticmaalun bay cibaaradani kaba mid tahay horena kitaabka hootaynu uguba soo aragnay وبن dawusin oo markaa egu xadaثna بن dawusi can abihi yblغu bih النabiy slى الlه عalيه waslم bmثl waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay mid laba mida غayr أنhu qaala isagu riwaayadiisa wuxuu ku yihi arcaahu عalىa waladi fii صigarih oo waa daus riwaayadiisa halkii yatiimka ayuu walad uno iyagaa ugu dhowrin iyo ilaalin badan iyo dhaqaalayn ilmo inta uu yar yahay ee yatiim u odhan walam yaqul yatiimin yatiim uu odhan xadaثna xrmلة بن يحيى qال أخبرnا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب قال xdثnي سعيد بن المصيب أن أbا هريرةa qاaل سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay baan mqلay يquل xaalu ku qowlayo نsاء qرayشhin qrayشh dumarkoodu khayر النsاء dumar kuwa ugu khayrka badan weeye rakibna fuulay alibila geel fuulay أxnaahu waa dumarka caynkaas ee geela fuulay ama nooca iyo jinsiga kuwa ugu naxariis badan weeye ugu markaa dee ta dhaqaalayn iyo dee naxariis iyo taa shafaqo badan weeye calaa diflin ilmo yar warcahu iyagaana ugu dhaqaalo badan ama ugu dhowrid iyo ilaalin badan calaa zawji ninna fii daatiyati marka la eega xagga waa fii shanihi mudaaf ileyh way waa axwaalihiisa iyo umuurihiisa guud ahaan maalkiisoo loo dhowro iyo dee gurigiisoo loo xafida iyo nafaqadii iyo masaariiftii iyo wixii oo kale oo dee si fiican looguba maamulayo waa umuuraha isaga loo idaafeynayo fii daati yadi qaala wuxuu yihi saciid yaquulu abu hurayrata wuxuu kuba qowlaya calaa itri dalika oo macnaa waa xaaladii horu ka xikaayanaya abu hurayra xadiidkan markuu wariyey dabadii yihi walam tarkabu maryamu bintu cimraana baciiran qad dee horeynu usoo maray dumarka ragga dad badan baa kamaal ama xaddii dee kamaalkii bashar gaadhay laakiin dumarka wax ka kaamil noqday maryamo iyo aasiya baynu soo marayba markaa cibaaradan haddii aan la eegno dumar kuwa ugu khayrka badan haddii la eegona maryamana way soo gelaysaa oo inay maryamana ka khayr badan yihin baa loo qaadanaya ama lagaba fahmaya wuxuu leeyahay marka abu hurayra dee rakibna alibila baa qaydaho iyagu geel may dhaqan jirinba maryam iyo reer bani israa'iilo weligeedba may fuulin awr ama raaxilo may fuulin oo markaa iyagu kuma jirto maryam kuma jirto fadligeeda waa wuxu sugnaaday waanay dee ka fadli badantay dumarkaa kale bal matalan laakiin in waxa weeyaan waa dumarkii carbeed ee caadadoodu ay ahayd dee waa taa dadkaas inay geel fuulaan rawaaxil fuulaan ayay dumarka ugu khayrka badan ahaydba dee haddii la yidhaha fi ljumla carabina dee dadkii kale way kaba fadli badantahay jumle ahaan shaksi shaksi maaha dee duuduubkiibaa fadligi waa soo gelayaa bal xadiidka duruq baa inoo hadhay inoo dambaysee xadiidka waxaa inoogu sugan un dumarkaa qurayshood fadiilada ay leeyihiin iyo arrinta ay ammaanta ku muteen fadliga iyo qiimaha ay leedaho waxaana ay fadligan ku yeesheen rasuulka ilaahay wuxuu sheegay waa caruurta marka la eego alxunuwu wa ashafaqa naxariista ay u naxariisanayaan caruurtoodii ee si fiican ay u dhowrayaan ee u dhaqaalayn u rabaynayaan ee adigu bal shuguuntoodii ay uguba qumayaan weliba khaasatan markay agoon yihiin iyo arrintan labaad oo azawjka xaqiisii ay ilaalinayaan hadday maalkiisii tahay iyo bal tadbiirkii fiicnaaye nafaqada iyo xifdiga iyo dee shu-uuntiisii kale isaga looba tiirinayeyba bal umuurahaas ayay aad iyo aada uguma fiicnaayeen dumarkii kale carbeed oo dhan ba ay kagaba mundaayeen markaa taas baa la yidhi alxunuwuna waa ashafaqaan idhi waxaana yidhaahaan ay soo naqliyaan alxaaniya haddii la idhaaho xadiid baa wuxuu kuba soo arooray dee oo aan dee waxaaba jannada cidda uguma hergelayso aniyo haweeney dhabanadeedii ayaa cawlmeen oo ujeeddadu iyadoo de way agoomowday ninkiibaa kaba dhintay nafteediibay guur iyo may xusuusan guur bay iskaba daysay si ay caruurteeda awoomaha u rabayso oo umuurahan laguma ammaanayo qoraysh kuma ammaanayo ilaa dee bal taas ay kaba maarmayeen oo kale aniyo taas oo kale iyo jannada gelitaankeediya baa rasuulka ilaahay kuma sheegay haddaba alxaaniya calaa waladiha waxay idhaahaan waa haweeneyda markaa intay agoome markay agoomoobaan ama hadday dee ay markaa ninku kaba dhinto ciyaalkooda ay agoon noqdaan shuwuntoodii bay u qumaysaa ma guursanaysa iyaga daraaddeed taas bay alxaaniya yidhaahaan hadday guursato iyada xaaniyo laguma magacaabo ama xaaniyo ma noqonayso ee waa iyadoo danteedii iyo wixii xadligeeda habay meel iskaba dhigtay si ay carruurteedan u dhaqaalaysay u korisay u ilaaliso taas bay xaaniyadu tahay haddaba arrintooda taas ma ahayd oo markay taas oo kale kuba timaado carruurtooda korintooda iyo markaa rabayntooda iyo dee umuuraha iyaga carruurtooda kuma tacalluqsan bay ka horreysiinayeen wixii naftooda ama xadliiguma jiro guur bay iskaba daynayeen shanigooda taas ma aha waa si ay carruurtan bal u dhowraan ay u ilaaliyaan oo waxay ka baqanayeenba hadday dee wax kale ama guursadaan iyo inay umuurahan kaba shuqloomaanba haddaba taas bay fadligan kuba muteen iyo arrintan kale oo xaqi zawjkooday ilaalinayeenba taas baa fadiilada dee dumarka kale mala carbeedna jaanibkaa way kaga horeeyeen way bal way noo soo socotaaba umuhani in rasuulka ilaahay markii uu doonay inuu guursado waxay uguma jawaabteen xdثnي محمد بن رافع وعبد بن حمyد قال عبد أخبرنا وقال بن رافع xdثnا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن بن المصيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم khضب wuxuu doonay أمa hاniئin oo de wuxuu gurbu la soo qaaday weeye بinta أبي طالبi ina أبي طالب waa in adeerti abu طالب baa dhalay waa cali de markaas baabay de iska abihi hooyana ahaayeen shaقيqaة caliyi weeye umhani axaadiis ay warinaysana xagga duxa iyo umuurada waa ti ay noo soo horeysayba xagga istidaankiyo markaa rasuulka ilahi ba arrintaas faqaalat waxay tihi yaa rasuula الlahi inii qad kabirtu waan weynaad walii ciyaalu caruur baan leesh ujeedadu caruurtaydaas baaba dee markaa iga jeedinaysa xuquuq zawji iyo inaan ilaaliyo ciyaal baan leeya o iyadoo rasuulka ilaahay uu yahay maha ruux kale waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh um اlmuminiin bay noqonaysaa bay haddana caruurteedi iyo ciyaalkeeda ilaalinteedi iyo iyaga xaqo bal matala jaanibkaas ayay umuurahan oo dhan kaba horeysiiso waana arrintan rasuulka ilaahay kuba sheegay dumarkii quraysheed oo axnaahu calىa yatiimin fii sigarih ama arcaahu calىa waladin fii sigarih waliciyaalun rasuulka ilaahayna waa u cudur daaray faqaala markaasuu rasuulka ilahi yidhi eeg arrinkan faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه waslm xadiidku sabab baabu lahaa deesan qur'aankuba uu leeyahay deimka waatana asbaab dee culimo kala duwana ay kutub leeyihiin sia waaxid iyo suyuud iyo qolooyin kale asbaabu nusuul xaafid ibnu xajar iyo qolooyin kala duwan oo dee aayaadkan qur'aanku dee asbaabo loo tiiriyo xagga nusuulkoodii taasba axaadiistuna saas oo kale axaadiid kala duwan baa jirto wuruudkoodan ay soo aroortay dee sabab ay lahayd xadiidkeennan baaba kaba mida arrintan umuhani baaba kaba mid ahayd aimada qaarkoodna kolley malaa kutub iyaguna dhowra waa la helayaaye oo ah asbaabta xadiidka iyo kaba hadasho malaa kitaabka dee intan anigu ka warhayo kitaabka ugu rooni waa kitaab la yidhah albayaan watacriif fii asbaabi wuruud اlxadiid ashariif oo saddex mujalad ku madbacaysan taas baa jirto albayaan watacriif waa de adigu ka yar yarna waan arkay lakin waa ka ugu roonin de anigu arkay ama de aan hayaba de walow waqti dheer malaha haatan dhowr iyo labaatan sanadood waan haystay albayaan watacriif fii asbaabi wuruud اlxadiid الshariif kuwa yar yarna way jiraan oo macnaa ujeedadu xadiidkii ay wuxuu dhigaya sababtii uu sheegay xadiid buu dhiganaya marka xadiidkan sababtiisii sande aayaadka qur-aanka ay mufasiriintu ay laba yimaadaan oo kale taas bay noocaasi yihiin bal marka xadiidkanna waa kuwa si inoogaba mid yaho khidmadii rasuulkii ilaahi iyo umuhani ictidaarkeedii waxay ku cudur daartay inay tahay caruuri meesha inay jirto caruuri ay jirto taas walow dee ictidaarkaas oo kale umusalababa way ku cudur daaratay rasuulka ilaahay baa dee isaga caruurtii laba korinayo markaa taas waa ti markii dambe lakiin haddee rasuulku guursaday bal waxa weeyaan ayaa xadiidkan sababtiisaba ahayd خير نساء ركبنا ثم ذكر بمثل حديث يونس غير أنه قال isagu riwaayadiisana saciid axnaahu calىa waladin fi sgari xataa ayaanu agoonba noqonin ba waa caruurta intaa yaryartahay xadaثnii mحamed بn raafic وcabd بn xumaydi qaala بn raafici xadaثna وqaala cabd أخbarana cabdالرazaq qaala أخbarana macmar can ibn طawusi can abihi can abi hurayrata وxadaثna macmar can hamaam bni munabihi can abi hurayrata xadiidku waa xadiiث abu hurayra de kibaartii asxaabtiisna waa kun inoo warinaya قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم خyر نساء رkبna الإبل صالح نساء qريش أحناه على ولد في صغر وأرcاه على زوج في dات yده waa laba khaslo aad iyo aad u mudan weeye aad u fiican taas bay dumarkii kale kaga horeeyaanba ay kaga mudan yihiin xadaثnي أحمد بن عثمان بن حكيم الأwdي قال xadaثna khالد يعن بن مkhlد قال xadaثnي سريمان وهو بن بلال قال xdثnي زhير عن أبيه عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل xadيiث معmر hada oo maanta سhayل بن أbي صالح عن أbيه عن أbي هريرةa xadيiثkii معmر بن راشhid ee aynu ka soo baxnay عن بن dاوس عن أbيه عن أbي هريرةa mid laba mida iyo kiisii عن hmام بن منبه عن أbي هريرةa mid laba mida sawاء xariyin kuwa isku mida w bal baabkaasna halkaasaan kuba dhaafaynaa baabu mu'akhaati الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam bayna asxaabihi rasuulkii ilaahay walaaleyntii uu walaaleeyey asxaabtiisa dhexdooda radia allahu tacaala canhum buu baabkiisii yahay oo khaasatan walow maka intii la joogayna laba laba muhaajiriinta gaar ahaan waa u walaaleeyey oo taasoo dee culamaau siyar way noo soo naqliyaan iyada tay noo iman doontaana waa tii madiino markuu madiino tegayna oo dad badani ay madiino yimaadeen xoolahoodii ka yimi dadkoodii kaba yimi madiino waxay ku leeyihiin maal iyo eheltoona aanu jirin reer madiina loo yimi ayuu rasuulkii ilaahay iyo muhaajiriintii ansaartiibuu labalaba uga dhigay walaalo walaalnimadaasna dee tacaawunkii khayrka iyo laysugu kaalmeynayey iyo tanaasulkii laysu hiirinayey iyo muwaasaadkii dee wax laystarayey oo kale taas baa dee arrinteedu ay ahayd iyo weliba arrin kaloo ah in xataa walaalnimadaas layskuba dhexlayay sadrulislaam waasay ahaydoo kan muhaajirigii eh ninkan uu la walaalka yahayee dee walaalnimadaa islaamnimo uu kula walaaloobay ansaareed hadduu dhinto ama kan kale maalkiisii qeyb buu lahaa laakiin ugu dambeyn taas waa la nasakhay wowlu larxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illahi baa markay soo degtay dabadeed ayaa suduskii qeybtaa lagu heli jiray la joojiyey laakiin arrintii kale walaalnimadii iyo tacaawunkii iyo tanaasurkii iyo waxyaalaha caynkaasi wax baaqi ahaynoo lama goyne jaanibkaasi iyada baaqi buu ahaa haddaba bal mu'akhaadkaasi iyo bubaabkiisi yahay xadaثnii xajaaج bnu shaaciri qaala xadaثna cabdالصamadi qaala xadaثna xamaadu عن بن سلمة عن hاaبت عن أنس أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أkhا waa walaaleeyey بين أbي عuبaydة بن الجراح و بين أbي طلحة أbي طلحة waa زوج أmه adeerkiina ahاa hooyadii qabay أbو طلحة زaيد بن سهل oo أنصاaرة iyo أbو عuبaydة بن الجراح مهاaجiriintii kaba mida ayuu walaaleeyo de dad badan baa laba laba loo walaaleeye waxaa kaba mid ahaa si loo walaaloobay abu cubayata bn اjarax iyo abu dalxa dee ukuwadaa dhex martay waana ta xadiidka inooguba sugan axaadiid kalena way inoo dambeysaa laakiin ashkhaasi aanay inooguba sugnayn xadaثnii abu jacfari mحamed bn صbaxi qaala xadaثna xafs bn ghiyaasi qaala xadaثna caaصim الأxwal qaala qiila لأnas bni maliki caaصim baa wuxuu yihi anas ibnu malik baa lagu yihi balagaka balagaka hamsadiisi fahamka waan qadaraynaayee maku soo gaadhay oo ma maqashay ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay qaala inuu yihi laa xilfa fi lislaami xilfi iyo isbahaysi la isbahaysto oo si dee jaahiliyada arrintoodu ahayd islaamnimadka ma jirto faqaala anasun anas baa wuxuu yihi isagoo le may dee kaas malaa ka jawaabaya صaxaabiga mee taabiciga anas xadiidka weydiiyena kolle xadiidka inoo soo socday jubayr ibnu mudcim baa uu maqlay kaas baanu dee sheegayu tilmaamaya ma ishaarayeen qad xaalafa rasuulu llaahi salى اllahu عalayه wasalam waa walaaleeyey oo wuxuu ka dhigay dee kuwa isbahaysanayo walaaloobaya beyna qurayshi walansaari quraysh iyo ansaar fii daarihi gurigiis oo dee waa jiraa buu leeyahy may arinku waa jiraa muxaalafa rasuulka ilaahay kuba kacay walaaleeyey ansaar iyo quraysh daartiisii xadiidkan bukhaari wuu la wadaagsaday muslim waa la wariyey bal dee horta meesha ugu horeysay uu ku soo arooriyo kitaabuulkafaala waa beec dhexdii marka dambena waa soo celceliyaa laakiin meelihii dambe kollay dee waktigaaban ii saamaxayno waxa weeyaan maan eegeegin sanadkiisa laakiin halka ugu horeeya ee uu kuma soo arooriye kafaalo ah in sanadku ku wariyey bukhaari abujacfarkan buu kaba wariyo moxamed ibnu sabax laakiin halkan sheekha moxamed ibnu sabax xafs ibnu kiyaas kaba yahay ismaaciil ibnu zakariya ayaa ahayd bukhaari caasimna way aaduu halkaasi ku kala dunaayeen sheekha labaad xafse iyo zakariya tirada sanadku way siman yihiin can caasimni lakiin bukhaari maxaa kuba sugnayd oo imika halkan qiila lianas ibni malikin ay imika kuba sugan tahay caasim waa siaan kuba shaxay inuu caasim hadalka leeyahay qultu lianasin oo inuu halkan qiila ay noo taalo waxa bukhaari kuba sugan anas waxaan ku idhi markaa cidda hadalka tidhi waa caasim kolley de xadiidkaasna waa ishaarayay halkan aan hamsada qadarnay balaqakana balaqaka way kuba sugnayd arrin kalea ku sugan oon xaafidnaa halkaa muu taaban ma garan kara meelaha kalena kol hadduu meel sharxana inta badan i xaalaadkiisa iskaba badan lakin waa kitaabka dhammaadadiisa meelaha kale halkan fii daarihi imika ay nooguba sugan tahay waxaa bukhaari kuba sugan halkaan aan sheegayo fii daari oo halkan daari marka taasi waaba de aan ku fasiri karnaa damiirkan fii daarihi ku sugan inaanu ahayn dee yar irtifaad jire daartii rasuulka ilaah o dee damiirkuna daahirku saasuu ahaa ee isagana aqrab madkuur ahaaye anas waa gurigoodii dee isaga guri gaara ma lahayn oo gurigii reerkooda markaa noqonaysa ayaa uu rasuulka ilaahay ku kulansiiyey dadkii bal markaa badnaayee isuguba yimi oo ay barhkood ilaa boqol gaadhsiiyeen uu laba laba u walaaleeyey oo markaa bal taasi waa mid walow aan xaafid ibnu xajar xadiidka markuu qabanayay dee riwaayadan muslim muu soo qaadina tan buu xilfiguu si guud iyo waxyaalihii soo aroorayna u sharxayay meelaha dambe laakiin kitaabka akhirkiisa taas lafdi ahaan maan eegin qolooyinkan dee imika sharxay kitaabkeenana horta dee naw iyo soomay qaadin riwaayada kalena ma ishaarine laakiin sheekhan ka kubl wahaa jiraba fii daari waa rasuulka ilaahay daartiisiibuu kuma fasiraaye bal dee arintaasaa jirtaa fii daari inay bukhaari kuba sugan tahay bal markaad axaadiista dambe haddaan si yar wadageyna meesha dambe dhacday iyo riwaayaadkiisana bal haddii wax taa ka duwan aan arko waan soo sheegi doonaa mar kale taas waa mid waa yar imika meesha jira weeye hadalkan dee anase uu dariishaday inuu xilfigu jiro iyo laa xilfa fi lislaamta inoo dambaysana bal waxa dee say ama inaan dee kolley munaafaad jirina marka dambe aan sheegi doona xadiidka dambe jubayr gaadhno xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn cabd لlah بn نmayri qaala xadaثna cabdة بn سlayman عan caaصimi عan anasi qaala xaalafa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم bayna qurayشhi wاlanصaari fii daarihi waa daartiisii alatii bilmadiinati madiina kuba sugnayd ayuu rasuulka ilaahay iyaga intuu ku kulmiyey baa laba laba uu walaaleeyo xilfigoodee saa abu dalxa iyo meeye abu cubayde iyo taa dhex martay iyo qolooyinkii kale rasuulka ilaahay saa dee uu walaaleeyey bal matalan dadkaas kolley salmaan iyo abudardana saxiixa waata inoogu sugan walow markaa kolley aanay dhicin oo iyagu way ka dambeeyeen dee salmaanna islaamkiisu waa dambeeyey oo ruux laleeyuu ahaayo waktigii abudardana hore ayaamaha hore ee reer madiina islaamin hore umuu islaamin oo islaamkiisu waa yar dambeeyo waxaa dhici karta inay dee wax sii socday ahaydoo mar dambe dhacdayba bal rasuulka ilaahay taas buu ansaar iyo quraysh dhexdooda ayuu saas oo kale laba laba u walaaleeyey xadiidkii kale waa kan xadaثna abubakr بn abi shaybata qaale xadaثna cabdالlahi بn نmayri wa abu usamata can zakariyaa can sacd bni ibrahima can abi isxaaqa can abihi baan ujeedaa wa abi ibrahim bn sacd can jubayr bni mطcimi qaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam laa xilfa xilfi ma ahaanin fi lislaam islaamnimo oo islaamku isagaaba dee dadkii waa inama اlmuؤminuuna khwa marka waana kaas dee mu'miniinta maelkoodu xagga tawaadi iyo taraaxum iyo tacaaduf islaamkii baa ale isu naxariis bal muslimkiibuu xaq u yeelo ruuxa kale muslimka xaq uu ku leeyey baaba jirta hadday tahay bal maalan tacaawunkii iyo tanaasurkii iyo waxyaalaha caynkaasi jaahiliyadu bal intii fiicnayday lahayna wixii baadilka aan lahayn waa wax islaamku wax ka adag laba yimi marka koldii islaamkiiba tii sugayo dadkii u adkaynayo oo islaamkii jaanibka u kafaalo qaato bal iyagii taa uu ku laaziminayo dee wax kaleo xilfi kaleo inta la yidhaha aan heshiis kalo aynu tanda aynu isku martaa tacaawunka calbiri wataqwa looma baahno islaamkii baa dee tan amray amrayna atacaawun calbiri wataqwa marka laa xilfa fi lislaam hadalku intaa kuma dhamo aan soo noqonayn oo dee kusoo yarlaamayna hadalkii dee ula eegno anasin waayuma xilfin xilfi kasta oo kaana fi ljaahiliyati jaahiliyada kuba sugnaa oo hore u jirayna lam yaziidhu ma ziyaadinayo oo alislaamu islaamnimadku ilaa shidatan adkeynsha uu sii adkeynaya una oo islaamku ma siyaadinayo adkaan mooyaane wax kale uma siyaadinayo bal horta laftigan alxilf waa alcahdi horta isbahaysi waaba la yidhaha de waa cahdigii oo macnuhu waxa weeyaan oo imika halka noqonaya laa xilfa fi lislaam jaahiliyadii carbeed bal dee waqtiyadaa hore wixii jiray dee ashkhaas ha noqdeen reere iyo qabaa'il haba noqdeene xilf iyo mucaahado la geli jiray oo ayaa jiray mucaahadadaa la gelayana iyagu dee gar iyo gardaraba waa laysugu nusreynayo laysugu yelinayo kol hadduu ninkan xilfi ninkan la leeyahay arrintoodii ba ahayd unsur akhaaka daaliman aw madluuman oo hadduu gar daran yahayna way garab joogs dee garab siinayeen way baal joogsanayeen haddii laga gar daran yahayna waa u nusreynayeen dee waa kuwa isu kaalmeynayey bal iskuba dhaxlayey isu hiirinayey sidaasna ku wada joogay ee ruuxan kol haddii adigu si kastaba u raacsanaa bal taasi waa xilfigoodii xilfigii noocaas ahaa dee iyada islaamnimadku ka waa joojiyay oo dee shay baadila ruuxii in loogu nusreeyo loogu hiiliyo oo lagu garab galo taa shareecadii dee way mancinaysaa bal waa tan tacadigii xad u yeeshay bal wixii kale dhacaya dadkii isu geysanayeenna dee iyadna xuduud meelaha qaarkood kama timaado uba yeeshayoo shareecadu waxay sugaysa maaha bal marka haddaba in laa xilfa fi lislaam wuxuu noqonayaa wixii ay waqtigii jaahiliyada ku tacaahudi jireen fi ljaahiliya ee noocaas ahaa ee gar iyo gardaraba inay iyagu isku raacaan ay isugu kaalmeeyaan ahaa kaasi ma jiro kaas isagu fi lislaam maba jiro waa shay islaamkii wixii wanaagiina waa sugay laakiin shayga jaanibka baadilka islaamku wuxuu burinayo laa xilfa fi lislaami taasba weeye horta mararkaa bal imika oo xilfi saasa anas ibnu maliki laakiin horta macna xadiidka horta kaa weeye waa jaahiliyadii waxaana la sadrulislaam xilfigii dhacayna ee dee rasuulka ilaahayba marxaladooda hore ay dad badani intay dhulkoodii kaba hijroodeen dad kale ay uba yimaadeen xilfigaa dhexdooda maray ama muwaahaadkaasna ee xataa isdhexal lahaana ee markii dambe islaamkiiba xoogeystay waa la joojiyey jaanibkaasba weye laakiin tanaasurkii iyo rifaadadii iyo tacaawunkii iyo wixii waa wax wada harsan oo baaqi ahaa haddaba anas qowlkiisan uu leeyay qad xaalafa rasuullah oo xadiidkan aduu leeyay maya arrinku saaba maaha xilfigu waa jiraan dabri baa wuxuu dhaha raximah اllahu tacaala anas arrinkan uu u daliishaday calaa ihbaati اlxilf xadiidkan kama oo ah muakhaadkii rasuulka ilaahay muhaajiriin iyo ansaar uu dhex mariyey ama dhexga dhacay kama hor imanaya xadiidkan jubayri ah laa xilfa fi lislaam waayo alikhaa wuxua fii awali lhijra waanay iskuba dhexlayeen markii dambe maxaa qeybtii irtigaa la dhexlay oo wixii kale ee iyada tacaawunkii kalea baaqi buu noqdayba haddii ay tahay ruuxii daalibkaa gacmihiisoo la qabto jaahiliyada barhkood xilfiyadoodu sa ahaa wax baaqi u noqday markaa shaygan dee bal maalan xadiidkan laa xilfa fi lislaam uu isagu uu meesha ka saaraya iyo oo ah kii jaahiliga iyo arrinkan mu'aakhaadka iyaga kuma sugnaa marka jaanibkii irtiga la saaro waxba tanaafi kama dhexeeyo arrinkan uu daliishaday jaanibkan xadiidkan dee ama ma anfiyayo xilfigan uu xadiidkani anfiyayo wax sugaya maaha oo waayo xilfigani wuxuu ku kooban yahay wixii jaahiliyadu ay laba iman jireen taas weeye oo bal horta waa inta hore ama waayuma xilfin kana fi ljaahiliyati lam yazidhu lislaamu ilaa shidda kole xilfigii jaahiliyadu midido kaas waxyaalaha baadilka ay kuwa sugan yihiin buu haya ka islaamku waa b waa buriyey oo dee iyada ruuxii daalibka ahaa lama gargaarayo oo dulmigii laguma raacaye in la qabto weeyo lagama joojiyo kii madluumka un looba gargaaro laakiin waxaa jirta xilfiye qaarkood oo arrintood iyo waxay isku heshiiyeen ee lagu heshiiye lagu markaa dee xilfiga iyo isbahaysi uu kuba dhacay uu ahaa in ruuxii madluumka ay arkaan ay u nusreeyeen ay u hiiliyaan taasoo kale dee waa shay islaamkii sugayo wuxuu baabiyey ma aha waa wax sii soconayo taasi oo bel matalan haddaan eegno xilfigii la baxay xilfu fuduul fuduulkana dee ma aha xaggii dee fuduulkiiyo ruuxu waxaan waxba uga shan iyo toban ahayn inuu dhex galo taas may ahaynbe waaba jamcu fadlin baan leenahayba oo dee sa falsinba fulus looguma jamciyo wanaaggii uu lahaaye xilfigaasi rasuulka ilaahay baa xadiidku ama dee laynoo soo naqliyaa inuu yihi adeeradii macooda daarta cabdullaahi bnu judcaan xilfi baan joogay ama isbahaysi noocaas ahayo haddii noociisii maanta islaamnimo laygu yeedho waan aqbali lahaa sababtuna waxay ahayd malaa dee dulmiyo dhacay daraaddeed iyo dad intay maki mawsim bay ahayd meel tijaarana way ahayd dad baa imanayo markaa yimaadaan baa dhici karta dadkii wax laba yimi la dulmayo dadkaa qureysheed barhkood ay dulmayeen markaasaa waxaa qolooyin baa isu tegay oo waxay isugu tegeen reero dhowrana way ahaayeen cabdillaahi bnu judcaan oo nin reer tayb ah waa jirhbkii abibakar iyo waxa weeyaan adigu taas ahaay oo dee ajwaadii carbeedna kamida gurigiisiyo waxa lagu heshiiye ruux kastoo madluum oo la arko maka dhexdeeda ama reer maka ha noqdo ama dadkaa qurabada imanaya haba noqdee inay baal joogsadaan ay u gargaaraan ilaa xaqiisi ay usoo qaadayaan ilaa xaqiisi usoo qaadayaan tiba waana xilfu lmuayibiin markaayo dee tiba deeta waxay noqotay xilfi adag oo arrintu ay noqotay dee waa reero dhan eh haddii ruux uu dulmi tirsanayo iyagaa soo raacayo dee haddii xataa ruuxan ay si kale kaga waayaan xoog bay wixii kaga qaadayeen marka waa xilfi saas ahay oo macnihiisu ahaa in kii madluumka loo nusreeyo kii daalimkaana gacmihiisii la qabto dulmigii laga joojiyo waa shay fiican islaamku farayo waana kaa xadiidkaa laynooguma soo naqliyey haddii maanta layguba yeedho waan yeeli lahaa taasoo kale markaa noocyada caynkaasa ee xilfigii jaanibkaasa islaamkuu sii adkaynaya weye maha kii isagu ah ka daalimkaa loo hiirinaya maha waa noocaas oo kale arrin bay soo naqliyeen habeen dhaweyda macashirkii kan ka horreeyey aan ku haynay markii abu usayd uu ina cutbo agtiisa ka khudbaynayey ninkaa waxaan idhi welid ibnu cutbat bn abi sufyaan baa la idhaha caamil buu mucaawiye u ahaa waqtiyadaas baa waxaa lasoo naqliyey inuu xusein ibnu cali bn abi aalib radia allahu tacaala anhum canhuma inuu waxa weeye malaa dee xolo uu lahaa iyo waxyaale dee suudadii buu haystaa dowladdii buu haystaaye meeshii tacadi baa yimi ama inuu dhib tirsaday xusein ibnu cali uu isagii kaba tirsaday khaasatan isaguna mala ajaanibkaasi u xoogeyso xusein ibnu cali baa wuxuu yidhaah baa la yidhi arrintan inuu yidhi ama dee xaqaygi waad idow marin haddii kale isagoo dhaaranaya waxaan tegi doonaa seeftaydaan qaadan masjidkii rasuulkii ilaahay baan joogsan doonaa waxaan dadka ugu yeedhi doonaa xilfa alfuduul waa xilfigaa taas ahaa markuu taa yidhi baa cabdillaahi ibnu zubayr yidhi hadduu taa ku dhawaaqo wallaahi waan ku dhaartay ama seeftaydaan soo qaadano waa gar garab joogsan msr ibnu makrama taa yidhi nin kale isna reer taym ahaa baa yidhi marka arrintu taa noqoto de ama xaqiisi u markaa helay ama waanu dhiman laakiin hadduu taa u yeedho waa xilfi de intaba reerahooda markaa hore galay bal matalan taas ayaa waxa la yidhi u dowmariyey markii dee taas oo kale oo waa xilfi dee saas oo kale oo dee maqaam iyaga agtooda ku lahaa arrinkuna wuxuu ahaa ruuxii madluumkaa in la raaco oo la baal joogsado waana xilf taas oo kale islaamku jaahiliba haba ahaatee ma diidayo weeye u sugaya ama wixii kale baatilka ah ee islaamku waa burinayay lam yazid islaamu ilaa shidatan islaamku uma kordhinayo shiddo uun mooyaane waxa adkayn weeyaane ama dee mid cusub oo la bilaabo islaamnima islaamkii baa kafaalo qaatay weeye tacaawunka iyo xaqa biriga iyo taqwada iyo kii madluumkaa in loo yiriyo iyo waa taa in axaadiistii toddobadii layna faray ay kaba jirtay dee nasrulmadluum iyo ay kaba mid ahayd oo islaamkii baa adkeeyey wax laazima ka dhigay wuxuu dadkii faraya kaba dhigay markaa dee in laydhaha xilfi baan taa kuma samaysanaynaa dee islaamkii baaba adkaynayay baabu bayaani ana baqaa nabiya salى اllahu عalيه waslm amaan liasxaabi wabaqaa asxaabi amaanu lilumma wuxuu u baabaysan yahay caddayn laba caddaynayo rasuulki ilaahay joogitaankiisa uu dhex joogo saxaabadii adduunyo uu joogaa inay nabadgelyo iyo amni ay u tahay asxaabtiisa وma kaana اllahu liyucadibahum waanta fiihim weeye adigoo dhex jooga cadaab ma imanayo halaag maba imanayo wa baqaw asxaabihi asxaabtiisa inta ay joogaan iyo boqohooduna amaanun li lilumma ummaddu ammaaniyo inta asxaabtii rasuulka ilah waa in diintu xoog leedahay in diintu ay muuqato weeye ay daahir tahay oo ilaahay baa muslimiintiina u nusraynayo ammaan bay ummaddii u yihin bal xadiidka ay nooguba imanayeen xadaثna abubakr بn abi shaybata وisxaaq بn ibrahim وcabd لlahi بn cmara bn abaanin ama ibn abana labada wejba way banaanyihin kulhm can xusayni qaala abu bakri xadaثna xuseyn ibn caliyin الjucfiyu can mujamc bn yaحya can saciid bn abi burdata can abi burdata can abihi qaala wuxuu ihi abu musa ashcari weeye salayna waanu tukanay almaqriba salaad maqrib maca rasuuli اlahi salى اllahu عalيه wasalam uma qulnaa waxaanu idhi low jalasnaa haddaanu fadhiisanno xataa nusaliya macahu ilaan la tukano maciisa alcishaa dee lakaan axsan saasaaba fiicnaan laydoo ujeeddadu iyagoo meelaha meel ka yimo dee inay halkan istaagtiisa may gelayna waa yar durugsanaayeen iyo rasuulka ilaahay salaad maqrib la tukadeen salaadda maqrib iyo salaadda cishaayna way isku dhow yihin hadday guryahoodii tagaanna dee inay masaajidda agahooda ku tukadaan ee yaryar mooyaane waxaa la arkaa inaanay masjidka kusoo noqon kareen madiinana dee iyadoo xaafad xaafad loo deganaa sidaa duurduurtii aynu xalay soo maray masaajido yaryar oo axyaadu ay leeyihin iyo reeru ay leeyihin qabaaishu ay leeyihin oo barkood magacii qabiilada lagu magacaabayaa jiro sagaal gaadhsiisaa sida masjidu bani zureyq iyo masjidu bani salama saliima iyo magacyadaasaa jiray haddaba waxay dooneen oo yidhaaheen aynu iska fadhino masjidka ilaa inaan rasuulka ilaahay cishaayiga laba tukanina saasay is yidhaaheen qaala wuxu uhi fajalasnaa waanu fadhiisanay rasuulka ilaahay dee su dee malaa guriguu galay sunnaaba halkaasuu ku tukan jiray gurigiisuu ku tukan jiray markaasunbuu fakharaja calayna iyagoon weli noqon salaadii cishaayna aanay gaadhin ayuu nagu soo baxay faqaala wuxuu idhi maa ziltum kamaydaan zuulin haahunaa weli halkan miyaa joogtaanoo masi unbaa u fadhidaan qulnaa waxaan ihi yaa rasuula allahi sallayna macaka almaqriba adigaanu maqribkii kula tukanay uma qulnaa waxaanu isna idhi najlisu xataa nusaliya macaka alcishaa waan fadhiaynaa ilaan cishaaygii adiga kula tukano taasaan jeclaysanay oon goosanay qaala rasuulka ilaahi wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh axsantum wanaag baa samayseen wasabtum dee intaa ay salaaddii sugayaan ajir salaadeed baa u socodeen qaala wuxuu ihi farafaca ra'sahu ila samaa xaggii samada ayuu eegay rasuulka ilaahay samada u eeg waa habeenna wa kaana wuxuu ah kaثيirا mima yarfacu rasuulka ilaahay in badan dee mid kor yeelo oo ra'sahu ila samaa xagga samada waa eegi jiray dee tafakur haba noqota ayaadkaa ilaahay waaweyn iyo muuraba faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay annujuumu xidiguhu dee waana habeen oo xidigii way muuqdaan amanatu amni waxay u yihiin amanadu waa macnaa amaan iyo amni un weeye marka amano waxay u yihiin iyo nabadgelyo iyo badbaado lisamaai samada ayay badbaado u yihiin faidaa dahabat inujuumu xidiguhu hadday tagaan ata samaa samada waxaa u imanaya maa tuucadu wixii loo yeebahayay oo xidigu inta ay xidiguhu joogaan weli dee adduunyadiina waa baaqi samadiina waa baaqi laakiin hadday xidigihii ay daataan de maxaa iman samadiina inshiqaaqi iyo infidaarka iyo wixii baa kuba imanaya waatan waydalkawaakibu intaharat ida nujuum nkadarat hadday xidiguu daataan samadiina dee infidaarkii baa ku iman inshiqaaqi wahyigii umuraa waktigii waa dhamaaday wey adduunyadii waa lagu kala tegayaaba intaa ay xidiguu muuqdaan ay jiraan samadiina taasi badbaadiya amni bay utoo saasay baaqi kuba noqonaysaa haddii xidigii ay daataan samada wixii loogu ballan qaaday infidaar iyo inshiqaaq iyo kuwaas aha ayaa ku imanaya wa ana aniguna amanatun amni waxaan u ahay badbaado aan u ahay liasxaabi asxaabtayda faidaa dahabtu haddaan tago oo anigu marka aan tago ataa asxaabi asxaabtayda waxa u imanaya maa yuucaduuna wixii loo ballan qaadaya oo rasuulka ilaahay baa sii sheegayay inuu arkayo fitantii oo daadanaysa saa roobku daato dee dheh guryahooda dhexdooda kuba daadanaysa haddaba fitantii dagaaladii dee iyo dadka qaarkood oo diintii kaba ridooba si markii uu wafaadayba dhacday qulubtii oo iskhilaafsanaata siday bacda saxaaba lahaayeen markan rasuulka ilaahay aaskiisiiba kabaanaan soo dareenin inaanu qulubta yadiin karnay qulubtuba tii hore maaha waa iyagoo rasuulka ilaahay aaskiisii markay kaba soo dareereenba qalbigoodu sii hore ay ku yaqaaneen iyo tii ma aha bal umuuraha caynkaasa ayaa rasuulka ilaahay markii horena ugaba sii digay ayaa imanayo dee tina way dhaceen oo waxyaalahaasi way bilaabmeen fitantii baa bilaabantay umuuraha bilaabmay rasuulka ilahay faadkiisi dabad fayda waa asxaabii asxaabtaynuna amanatun amni iyo badbaado waxayun liummati ummadda guud ahaan faidaa dahaba asxaabi asxaabtaydu eg waa qarnigoodna haddana dee islaamkii waa muuqada waa daahir waa xoog buu leeyahay waa socdaa asxaabtaydu marka ay tagaan ataa ummati ummadayduna waxa imanaya maa yuucaduuna wixii loo ballan qaaday oo waxay kuma fasireen bidcooyinkii iyo dee alxawaadith fi diin iyo fitan waaweyni inay muuqato oo dee iyagiiba matalan kol haddii de kolley wixii intaa kaba dambeeyey ama quruntii fadliga badnayd way noo dambaysaa kaba dambeeyeyba kolley tan in xumaantii badnaatay asxaab alahwaai oo suudo yeeshay bal gaaladii oo iyaguna quweysatay iyo waxyaalahasaaba jiray eewaxaa imanaya oo ummadii uba imanaya wixii loogaba ballan qaadayay dee loogaba digaya umuurahaas ba aha baabu fadli الصaxaabati uma aladiina yalunahum uma aladiina waa baaday lakiin xadiidka hore ayuu man kaga daraya si casharka kale hayaad jeer isu qiyaasaya oo aanu dee casharkaa kale bal ay isu yermisanaadaan waa xadiidka hore bal dee sharaxiisna kuwa dambu bu inoo raaci doonaa waayo xagga macnaa waxay ku kala dunaadeen daahir ahaan iyo alfaad ahaan iyo maqsuudka iyo waxa guud ay inoo faa'iideynayaan isla midun weeye xdثnا أbو khaysmة زhayr بن حرب وأحمد بن عبdة الضبي واللفظ لزhayr qاaل xdثnا سفyان بن عuyeynة qاaل سمca wuu mqlay cمr cmر وaن dيnاr jاabirا jاabir بن cabdاللaahi buu mqlay يkبir xaal uu waramaya jاabir عن أbي سعيidi الkخdري markaa صxaabi baa صxaabi ka warinaya kale bal dee waxaa la arkaa inuu jaabir ka yar daوeynaaba صxaabiga labadu waa mkhirinti عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال inuu yihi يأتي waxa iman calى الناasi dadka waxa ku iman doona waa umuurihii qeybka oo kaba waramay zamanu zaman baa iman yaqzu ay duulayaan fi'aamun waa jamaacado min الnaasi dadka kaba midi fi'aam macnaa waa jamaaca min الnaas ama jamaacaat ay duulayaanba weeye ay jamaacaة way duulayaan diintii baa xoog le weli oo waa taa la duulayo gaalo laguma duulayo fayuqaalu lahum waxaa lagu oran fiikum afiikum dhexdiina ma ku sugan yaho oo idinka mid ma yahay man ra'aa cid aragtay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam waa cahdigii de asxaabtii waaba yaryaraadeen ciidanka la dirayaa la weydiinayaa cid saxaabadii oo idinku jirtaa ma jirtaa ayaa la odhan oo fayaquuluuna nacam ha weli waa la joogaa bal kuwaa dee jihaadkii ku jiraana ka mid weeye haabay odhan oo fayuftaxu lahum macnaa ilaah baa nasriga iyo qalabada siinayaba de waa dadka saalixiinta ee laba socdiyo taa dee sababtiina way la imanayaan lakiin saalixiintan laba socoto oo bal bukhaari aw man istacaana biducafaa iyo baab hore ayuu xadiidka kuba soo horeeya de waa intay xadiid kuba yimiba de ibguni de fi ducafaa oo laftigii bal dadkaa saalixiinta dacawaadkood iyo ikhlaaskood iyo umuurahaas ayaa dee laydinkuma nusraynaya laydinku hiilinayaaba haddaba fa fayuftaxu lahum waa fadli صaxaabo uma yaqzu fi amun waa waqtigaa dabadeed weli diintii waa socotaa waa daahir jamaaca duulaysa min annaasi fayuqaalu lahum ciidankii la saaray baa waxaa lagu odhanayaa fiikum afiikum dhexdiina ma ku sugan yahy man ra'aa man saxiba rasuula اllahi salى اllahu alay waslm war cid aragtay asxaabtii rasuulkii ilaahay waa taabiciintii fayaquuluuna nacam fayuftaxu lahum iyagiina fatxigii bay helayaan nasrigii iyo qalabadiibaa ilaahay siinayaaba uma yaqsu fiamun fiaam iyo jamaaca duuli doonta min annaasi fayuqaalu lahum kuwiina taabiciintuna way inqiraabeen markaa wey hal fiikum dhexdiina ma ku sugan yahy man ra'aa man saxiba man saxiba rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam ma idinku jira idinka mid ma yahay mid arkay ciddii la saaxiibtay asxaabtii rasuulki ilaahay waa atbaacu taabiciintii ujeeddadu waa asxaabtii rasuulka ilahay way inqiraadeen ciddii aragtayna way inqiraadeen waxaa la leeyahay cid bal saxaabi nin arkay ama ciddii asxaabtii rasuulkii ilaahay la saaxiibtay cid aragtay waa atbaacu taabiciinta ay idinka mid ma yihin fayaquuluuna nacam taasna haabay odhan oo waqtigaasna weli dee gazwigii iyo jihaadkii iyo umuurii waa daahir fayuftaxu lahum iyagiina fadxigii bay helayaan bal xadiidka dariiq labaad buu leeyahay kolley axaadiida dambe ee casharka ka dambaysa um aan la yar sharxi doonaa ee maka laqbadun baan dhamaysanay insha allah xdثnي سعيد بن يحyى بن سعيد الأmوي qال xdثnا أbي qال xdثnا بن jurayج عن أbي زبير عن jابر qاaل زعم أbو سعيد الkخdري kule reer xijاaز زعm معنaa qاalo way u اsتعmaali jireen dee زacmiga in badan waxaa la hubina laba idhaaho kitaabkana dee ilaa mqadimadii waxyaalaynu kuma soo yar ararkaynay imaka macnaa uu yihi weeyaan lafdigii horeba يkبiru عan أbي سacيidi baan kuma soo marin qاaل qاla rasuul الlahi صلى الlaه عalيه wasaلم yaأtي calى الnaasi zamanu yubcaثu minhum اlbachu ciidan baa iyagii laga dhex saaraya fayaquuluuna waxay odhanayaan waa ciddii diraysa unduruu eega hal tajiduuna ma helaysaan fiikum dhexdiina waa ciidankii la saaray axada min asxaabi الnabiyi salى اllahu alيه waslm axad asxaabtii kamidi ma idinku jiraa fayuujadu rajulu nin baa la helayaa fayuftaxu lahum bihi ilaah baa ugaba furaya uma yubcaثu waa la diraya albacث الthaani waa fadliga saxaabada bacigii labaad waa qarnigii ama waqtigii ka dambeeye ta fayaquuluuna waxay odhan iyadoo صaxaaba ma joogtee hal fiihim man ra'aa asxaaba الnabiyi salى اllahu عalيه waslm ma ku jiraa bacigan cid aragtay asxaabtii rasuulkii ilaahay salawaat اllahi wasalaamu عalayh waridwaan اllahi taعaalى عalayhim fayuftaxu lahaa baa la odhanoo waa la heli fayuftaxu waa loo furaya lahum iyaga nasrigii iyo qalabadii baabay helayaanoo bi isagaa loogu furi uma yubcaثu اlbacثu الthaaliثu bacثi saddexaad iyadoo taabiciintina ay meeshii ka baxday inqiraaday ayaa ciidan kale la diri fayuqaalu اnduruu eega hal tarawna fiihim man ra'aa man ra'aa asxaaba الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam uma yakunu albacث الraabicu ha iyadana taasoo de waa lyuftax lahum bacثi afraad waa xadiidkii riwaayadda hore tanila dheertay waa kuwa afraad baa iyadana la diraya fayuqaalu اnduruu eega hal tarawna ma arkaysaan oo fiihim dhexdooda ma ka helaysaan axada axad ra'aa arkay man ra'aa ruuxii arkay axada axad axadkaasoo ra'aa asxaaba الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam eeg صaxaabigii maaha kii asxaabtii arkay maaha kii kaasii arkay maaha waa kii arkay dee taabici mid sii arkay weeye taas dhexdooda maku jira oo dadka ma la socdaa iyaguna fadligii dee waa khayrukum qarni uma aladiina yalunahum waa axaadiisa inoo dambaysa waa qurunta hore fadligoodiiye fayuujadu rajulu nin baa la helayaa noocaasoo fayuftaxu lahum bihi bal waa loo furaya kolley xadiidkii waxbaan ka laqbaynay in qeybna axaadiida dambe la sharxi doona allah subxaana watacaala ala aclam insha allah subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaغfiruka wa atuubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم